gudoomiyaha degmada kunturwaarey ee gobolka shabeellaha hoose usoo horkahayay gudoomiye ku-xigeenka gobolka iyo saraakiila amniga ayaa si rasmiyan xaraga kujaranga suuqa weyn oo naskajaranga suuqa khudaarta iyo kan hilibka ee magaalada buulamareera kaasoo laka hirgeliya gobolka shabeellaha hoose oo baahi badan iyo anqabenga bulshada ankuhoreyntiya dadka ku noolanga degmada buulamareera ayaa umahadnagenga gudoomiyaha degmada kunturwaarey ee gobolka shabeellaha hoose iyo qof kastoo ku qeyb qaadaya dhismo suuqunga waxaanu aragnaa in buulamareerta maanta ay gaartay guul hay-addii u dhistay iyo madaxda degmada iyo maamulka dhammaan waxaan ugu mahad celinaynaa maanta suuqan iyadoo dadkeenna ay qorax wax ku gadaayeen maanta aadaan ugu faraxsannahay hay-adda i m o dhismihii ay qabatay suuqada waxaana rajaynaynaa in wax badan kalena ay noo qaban doonto kaalmada iyo waxqabadka iyo gurmadka inaan ka helno ilaa iyo intii baahidayna ilaaha dhammayn kale ay ka dhammaanayso ama waxbarasho ganacsi iyo waxaana ku mid ee mas-uuliyiintiya ku qaybgalay xarag jarku ayaa hadhawaayaga iyo onaan mahadnagan hay-adda mashruucan fulyaasi siiyo bulshada suuqa winyo an helanga maanta suuq bay noo dhiseen beri iskuul baan ka sugaynaa saa dambe waxaan ka sugaynaa garoon inay noo dhisaan maalin walba maalin kasta meel waxbaan ka sugaynaa waadna mahadsantihiin dhammaan odayaasha oo degmada maamulka degmada hooyooyinka degmada dhammaan kulli sidaan iyo si ka wanaagsanna waa ula shaqayn doona haddii ilaaha idmo mashruucan kadib markaas kadib uu yimid dhismihiisa markaas kadib ayuu yimid haddana waxaanoo yimid ayomta oo wada socdo dhammaantooda iyo kaamaanka wada socdaan cidna aysan kala harin ay noo yimaadeen aad iyo aad bay ugu mahadsanyihiin haddana waxaan ku codsanayaa marka insha allahu tacaala waxaan idin leeyahay waxaan leeyahay hay-adaha dawliga kuwa aanay dawliga ahayn internationalka bowlimareer dadkeeda hadda sida idinka aad ku aragteen waaye dad masaakiin waaye oo beeraley waaye haddina een maaragtay kabaankan oo hilibka iyo suuq qudaartana noo fure bowlimareer ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada kunturwaaraya ibraahim xaaji xuseen ayaa dowladda ku codsaday in la kordhiyo xarumolanka adeega bulshada waxaan hadda xarig jarkiisaan u taaganahay suuq weyn ee buulomareer xaraggana waa ka jaraynaa suuqa qudaarta iyo hilibka buulomareer xaraggana waa ka jaraynaa insha allah suuqa maasha allah waa soo dhah wareegnay qaabka loo dhisay waa qaab fiican maasha allah waa qayb qudaar ah iyo qayb hilib ah oo qawaan ah aad iyo aadaan ugu mahadsan yihiin nimanka dhisay iyo hay-adda bixisa bafanka aadaan ugu mahad celinaa suuqan waa fiican yaha maanta iyo wixii ka dambeeya bulshada buulomareer waa ka baxday qorax iyo qabowga labadaba ma arki doonaan insha allah si wanaagsan ay u ganacsan doonaan